bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda isnay ee magaalada jowar maamulka tuulada banaaney ee magaalada jowhar walaac ka muujiyey xaaladda beeralayda ku waraabta kanaalka cali shoobare ururka dhallinyarada tayo ee magaalada beledweyne oo bilaabay afurinta danyarta ku nool magaaladaasi wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo ka hadashay kiisaskii ugu dambeeyey ee xanuunka safmarka covid sagaal iyo toban xubnaha sarrifka suuqyada iyo cayaaraha ad warkeenna ku maqli doontaan sidoo kale waxaan ka marnayn akhbaraadka dibadda oo aan warkaidinkugu soo gudbin doonno
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid nteen uu halis caafimaad ku yahay dunida ma qaadatay tallaalka oxford astrasonic ee ka hortagga cudurka covid nteen fahan ahmiyadda tallaalka covid nteen u leeyahay naftaada iyo bulshadaada samee wax walba si aad uga ilaaliso cudurka khatarta ah dadka aad sida aadka ah u jeceshahay ha dhegaysan wararka been abuurka ah ee ku saabsan tallaalka covid nteen tallaalka oxford astrasonic waa mid lagu kalsoon yahay waxa uuna badbaadiyaa nolosha dadka shaqaalaha caafimaadka dadka da'da ah iyo kuwa qaba cudurrada daran waxaa lagula talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku tallaalaan raac tallaabooyinka caafimaadka ee saxda ah oo booqo maamulka caafimaadka ee deegaanka si lagu tallaalo
subax wanaagsan mar kale saaxiibada hawada nagala socday intaad maqasheen waa qaar ka mid a qodobada warka subaxnimo idaacadda isna ee magaalada jowar waa khamiis ay taariikhda ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha abriil sanadka laba kun kow iyo labaatanka halka markaasi bisha ramadaan ay marayso saddex sanadka kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada warkaan igoo cusmaan cabdallah soo saaray halkan idinkala socodsiinaya cabdiweli oo farsameynaya ayaa aan ku horeyno maamulka tuulada banaaney ee duleedka magaalada jowhar ayaa walaaca ka muujiyay xaaladda beeralayda ku waraabta kanaalka cali shoobare kuwaas oo sheegaya in markaasi saameyn aan la mahdinin ay ka dhalatay biyo la-aanta warbixintan waxaa noo sii faahfaahinaysa maryama sheekh cabdi
beeralaydan ku waraabta kanaalka cali shoobar ayaa qoys ka muujiyay hagaajinta kanaalkaasi oo la sheegay in hay-adda faw ay la wareegtay hagaajinteeda iyadoo loo saaray gudiyo iyo ururo loogu talagalay hagaajintaasi balse aysan jirin wax kasoo naasacadaaday tuulada banaaneey oo laba kilomitir u jirta dhanka waqooyi magaalada jowhar gudoomiye ku-xigeenka maxamed ismaaciil xuseen ayaa ka warbixiyey xaaladda beeralayda iyo xoolaha intaba
gudiyo deer hadda waxaa lagu joogaya deertii lasoo dhaafay ayay howlka bilaabeen hadda gu-ay nagu qabteen ilaa iyo hadda wax hadda nasiisa aan ku hayna malaha gudi deer baris hadda waa la duugduugi kanaalkana waxaa malaynaya hay-adda faw ayaa wax ka qabatay ilaa iyo haddana hadda waxa hadda aan dan aan ka dhex aragnay kanaalkaas ilaa iyo hadda wax dan aan ka dhex aragna ma jirtaba oo hadda beeraleyda danteeda ee maba ka dhex arkan kanaalka waa la qodayaa la leeyahay buunta waa la dhisaa la leeyahay kanaalka ilaa iyo haddaba beeraaley ilaa iyo xoolaha dadka beeraha ilaa hadda wax dan oo gaar oo kanaalkaas beeraaleydaas u qabtay ma jirto ilaa iyo tuulada dadka degan ilaahay ma soo dirsana rag gudi ah ku shaqaa wata diirmadaas anaga shaqa kuma leyn laakiin waa la saahiftaayo wax wax xor leeyahay ma ahaba hadday kanaalkaas beeraaleyda ay lacagteeda ay geshinaysi ilaa xor u ahayd toban iyo shan beri ilaa iyo labaatan beri camal ay kanaalka dhangaas leg xernaa jiray hadda gushii deer kanaalkaas hal xab laga dhaxbo beeraaleyda iyo xoolaha iyo dadka waa u baahan yihin kanaalka waxaan lagu hayna malo nasiisa wallahi hadduu ilaah hadduu roob keena cusub weyni bii keenin hadda wax nasiisa aan ku hayna malaha waxaan isu weynaa allah isu weynaa waxba loo keeno maya aniga dadka halka kira dheere waaba hadda kanaalkaas waxaan ku tashanay beeraaleyda wad kanaalka waa duugan yahay laakiin beeraaleyda waxay ku tashatay danteeda iyadaa ka fikirto matooray saaranay kan matoorna ma ku saarmaayo biyna ma ku jiraan kuwii biyaha soconayna waa xiran yihiin hadda ilaa hadda qaabka ay xiran ilaa hadda waxaan ka shaqaalan karna maaha wuxuuna intaasi ku daray inay sugayaan roobabkii xilliga guga oo aysan fare ku haynin biyo lagu soo daayo kanaalkaasi maadaama ay weli lagu maadaama weli lagu wareejinin beeralayda wallahi guddiga naftikooda waxaa malaynaya iyaga naftikooda beeray ku leeyihiin degaan ee waaye waxay iika ka arki anaka kama arkin iyakan iyakan warka sugeynay hadda iyaga naftikooda qaab hadda ay noo soo dhigeen oo kanaalka aqabada haysato ay ka hordhigaan malaha laakiin annagane dadkiislaaleynin oo dadkiidoo beeraaleyna leeyihin hadday iga baahan yihin waa baahana anaan wax kaba sheegna malabo iyaga mas-uulahay wada beeraaleyda maanta waa iska dan danbaaiskasidiyo beerahasa biyaha iska soo koobay awood weyn oo hadda ay kanaalka ay booble ay ku saarata ma hayso laakiin ila kastoo tabasiisa kii shan litir kusoo shubto kii toban litir ku shubto kaasaaba saac saac beer laaga waraawayba haddaaba oo yar danta oo beeraaleyda haddaa laga dhexar ku hayaa ma ku jiraan wax biyo e asiga ma lagu soo dayey
maya matoor waa matooraa saaran nin kastoo diidaan cilmi hayso maya hubigaa laga soo jiidaa matooraa saaran nin kastoo tabasiisa waa maaye kooxoo oo kileer kaal oo biyo laga soo jiidaayo ma aha waa ugu soo shidaa tabartaada toban saac shan saac nin kastoo wixii awoodis shan saac saa qoraafsanaa beertiis inta cadaadiis ay tahay sidoo kalena waxa uu sheegay inay beeraleyda lahayn awood badan oo ay matooro ku saartaan kanaalada kale ee ka agdhow tuuladaasi marka laga reebo dad yar oo awoodo beeraleydan ayaa sanadihii ugu dambeeyey ay saameyn ku yeelatay fatahaada iyo ayax ayaa hadda ka cabsi qabo in kanaalada qaarkood aysan biyo ka sugaynin oo ay sugayaan roobabka xilliga guga oo bishan dhexdeeda ay beeraleyda arki jireen iyo dhammaadkeedaba in ay da-aan islamarkaana haatan u fadhiya in roobabkaasi xilliga guga ay wax ku beeran doonaan
way mahadsan tahay maryama sheekh cabdi oo nala socodsineysay warbixintaasi markanna hiiraan ururka dhallinyarada tayo ee magaalada beledweyne ayaa bilaabay afurinta waa afurinta dadka danyartaha ee ku nool magaaladaasi cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warkan dhammaystiraya
magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa kusoo badanaya ururada dhalinyarada ee ka shaqeeya horumarka deegaanka iyo nabadda waxayna ka qayb qaataan tayada waxbarashada iyo caawinaada ama garabsiinta dadka danyarta ah gudoomiyaha ururka tayo ee magaalada beledweyne maxamed cali ibraahim ayaa sheegay inay bilaabeen afurinta dadka danyarta ah isagoo intaasi raaciyay in bulshada ay ka taageeri doonaan adeegyada sida waxbarashada iyo caafimaadka
afurinta ama ramadaanka oo kale sidii aan ku wajihi lahayn dadka markaasi tabarta yar ama aan awoodin markaasi inay markaasi qarashaadka afurinta oo kale ay iska bixiyaan ama u diyaarsan mar kasta inuu caawiyo ama samata bixiyo dadka markaasi taagta yar ama aan awoodin markaasi qarashaadka wax kasta inay isaga bixiyaan haddii ay noqon lahayd markaa dhanka iyo caafimaadka dhankii waxbarashada iyo dhammaan ashyaada asaasiga ah taasina waxaa daliil ah maanta in markaasi ururka weliba qaybta beledweyne inay markaas ay isu yimaadaan si ay ugu wada hadlaan barnaamijkaas afurinta sidoo kale waxaan u diyaarsannahay hadduu allaha awooda la idmo in markaas barnaamijka afurinta sidoo kale waxaan u diyaarinay dad markaasi u gaar ah oo markaa qaybta muqdisho noo joogto ilaan ururka markaasi laba qaybood waaweyn ayuu kale leeyahay qaybna waa markaa waxay ka tirsan yihiin markaa magaalada muqdisho ayay ka asaasan yihiin qaarna markaas degmada magaalada beledweyne ayay ka asaasan yihiin marka waxaa madax u ah ama xafiiska uu inoogu furan yahay waa magaalada beledweyne runtii waxaan dhihi karnaa ururka tayo si kastaba ahaatee inta badan ururada dhalinyarada ee ku sugan deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sanad kaste marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan waxay anfuriyaan dadka sooman ee dantayar
wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay kiisaskii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus ee laga helay gudaha dalkeena soomaaliya tirada afartan iyo sideedii saac ee ugu dambeysay laga baaray covid sagaal iyo toban guud ahaan wadankeena soomaaliya ayaa gaartay kun sideed boqol konton iyo shan ruux waxaana laga helay laba boqol toddobaatan iyo kow qof sida ay wasaaraddu shaacisay dadkaasi laga helay xanuunka ayaa boqol iyo shan ka mid a waxay ku nool yihiin deegaanada maamulka somalilan halka siddeetan iyo sideedna ay ku nool yihiin deegaanada maamul goboleedka puntland galmudug soddon iyo shan kiis ayaa laga diiwaan geliyey labadii maalmood ee ugu dambeysay halka deegaanada dowlad goboleedkan hirshabeelle iyadana markaasi laga diiwaan geliyey labaatan kiis koonfur galbeed laba iyo toban kiis banaadir sideed kiis jubbaland oo ah kiisaska ugu hooseeyana saddex kiis ayaa laga diiwaan geliyay dadka xanuunkan laga helay boqol lixdan iyo sagaal ka mid ah waa lab ama rag halka dumar ama dhadig ay yihiin boqol iyo laba ka mid ah dadka xanuunkan laga helay xanuunkan soddon iyo laba ruux ayaa ugu geeriyootay markaasi labadii maalmood ee ugu dambeysay guud ahaan deegaanada dalkeena soomaaliya toban ka mida somalilan ay ku geeriyootay toban kalena galmudug ay ku geeriyootay lix dadkaas ka mida banaadir ay ku geeriyoodeen afar puntland jubbalandna labaa ku geeriyootay hirshabelle ma jiro qof u dhintay xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa ka bogsooday labadii maalmood ee ugu dambeysay xanuunkan toddobaatan iyo lix qofood tirada guud ee laga helay xanuunka dalkeena waxay gaartay kun laba iyo toban kun sideed boqol soddon iyo weliba toddoba ruux waxaana ka bogsooday shan kun saddex boqol afartan iyo lix qof xanuunka waxaa u geeriyooday lix boqol konton iyo lix ruux sida wasaaraddu ay shaacisay hagaag halkaa warkaasi weli uu idinkaga imaanayo idaacadda snai saaxiibayaal warka subaxnimaad maqlaysaan bal markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarrafka iyo suuqyada cabdicasiis ayaa noo soo jeedinaya
xubinta sarafka iyo suuqyada aalab waxaan ku eegnaa raashinka qotor daruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro madaalka ama koombada galeyda waxaa suuqada jool kala iibsanaya koo iyo toban kun oo shilinka soomaaliya madaalka masagadana waxaa suuqada jool kala iibsanaya toban kun oo shilinka soomaaliga halka madaalka ama koombada digirtana suuqada jool kala iibsanayo labaiyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga salbukada waxaa suuqada jool kala iibsanaya sideed iyo toban kun oo shilinka soomaaliya markaana lacagaha sarafka sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar boqolka doolar waxaa gacanka kala sarfanaya laba milyan shan boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta la kala sarfanayo laba milyan lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliya dhageystayaal waanaga intaa xubinta sarafka iyo suuqyada
ciyaaraha haddii aan bal markan eegnana kooxaha kubadda cagta real madrid iyo manchester city ayaa iska xaadiriyey samafinalka tartanka champions leaga kadib markii ay wareegii sideeda kaga soo tallaabsadeen liverpool iyo brushia dortmund manchester city ayaa laba gool iyo gool ku garaacday kooxda burushiya la yidhaahdo oo ay marti u ahayd isla markaana ay usbuuca ka hor isla natiijadan oo kale kaga soo badisay itixaad stadium burshiya denmond ayaana gool la hormartay ciyaarta waxaana qeybtii hore u saxiixay da-yarka reer iklan ee jude bellingqam ninka la yidhahdo hase yeeshee qeybtii dambe ee ciyaarta ayay city shaqaysatay oo ay la timid laba gool oo midkood rigoore ahaa kooxda reer germany oo niyadeeda markaasi ay gashay in ay badinayso ayaa waxaa lagu qabtay rigoore rajola-aan ka dhigay oo uu markaasi gool u bedelay riyaad mehernas ninka la yidhahdo daqiiqadii konton iyo shanaad ee qeybta daqiiqadii konton iyo shanaad ee markaasi qeybta labaad ee ciyaarta waxaana xisaabta soo xiray philip voden oo markaasi daqiiqadii toddobaatan iyo toddobaad gool qurux badan oo uu markaasi goolhayaha birta khaniin siiyey hogaanka ugu dhiibay kooxdiisa manchester city oo fursado badan iyada markaasi oo kale iska lumisay dhammaadkii ciyaarta ayaana waxa ay guusha ku raacday laba gool iyo waliba gool waxaana marka la isku eegay laisku geeyay natiijada labadii lugood ee ay markaasi kala baxeen afar iyo laba aman city-yada markaasi kusoo gudubtay city ayaa samafinal ka la ciyaari doontaa kooxda reer faranse ee baris saint germany oo ay xalay markaasi waa habeen hore kasoo tallaabsatay byr managen wuxuuna kulankani noqon doonaa mid aada u xiiso badan oo ay markaasi iska hor imaanayaan laba kooxood oo laga leeyahay qatar iyo weliba imaaraadka carabta city dhinaca kalena real madrid ayaa samafinalka kula ballantay kooxda kubadda cagta chelsea oo markaasi barbaro iyagoo markaa goolo la-aan ah ay ku kala baxeen liverpool oo ay ugu tagtay anfield kooxda la yidhaahdo real real madrid oo ciyaartii hore kusoo badisay saddex gool iyo gool ayaa adkaysatay difaaca halka liverpool oo inta badan ciyaarta maamulaysayna ay iska khasaarisay fursado badan oo goolal noqon karayay waxaana sidaasi lagu kala baxay barbaro goola la-aan ah oo ay sidaasi real madrid ugu gudubtay samafinalaha koobka ueva champions leaga saaxiibayaal guud ahaana warkii subaxnimo idaacadii snai ee magaalada jowhar xubintaasi cayaaraha ayaa u dambeysay warkaniga cusmaan cabdallah idinla socodsiinayay cabdiweli uu farsameynayay intaan mar kale ku kulmayna warkankiisa xiga nabadgelyo